dhammaantiin ogtihiin in guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolada midig iyo guliis ay nabadgelyadu u leedahay ahmiyad gaar ah oo ka horeysa wax walba sidaa daraadeed muhiimada amniga waxay aniga iyo xukuumadda aan dhisi doono haddii aad ogtihiin xero inay kan doontaa cimilada koowaad haddaba si loo xaqiijiyo cimiladeena dhanka amniga iyo xasiloonida waxaan qaadi doonaa tilaabooyin isxiga oo dhanka amniga ah sidana sidan waa dhimanayay sida aada ogtihiin dawlad iyo maamul dawlad iyo maamul waxay markasta u baahan yihiin haddii laga shaqeynayo dhinaca amniga arrimaha soo socdo kow haddii aada ogtihiin istisaan uma doorataan waxaan xooga saari doonaa xagga amniga qodobada soo socda kow abuurista hoggaan tayo leh oo hogaamiya ciidamada nabadgelyada gobolgoboleedka jubbaland reer gobol degmo ilaa friida labo ururinta iyo isku dhafidda iyo tayeynta ciidamada nabadgelyada ee ku kala baahsan deegaanada maamul goboleedka jubbaland aniguna lixda bilood oo soo socota xooga saari doono inaan unka inan gaarayo kun iyo shan boqol oo taskiri oo u dhamaystiran yihiin dhammaan qalabkooda iyo agabkooda lix waxaan dowladda saari doonaa xoogana saari doonaa inuu ka qabtiro ciidamada amniga noloshooda iyo daryeelkooda geed sare iyo geed dheerna aan u fuulo sidii aan ahmiyadda ugu sarreyso ama ugu horeyso aan oga dhigi lahaa sidii ciidamada amniga ay kala duwan loogu heli lahaa mushaar ay naftoodana ku maareeyaan waajibka qaran ee loo imadana ay u gutaan waxaan jiraa in deegaano ka mid ah gobolada midig iyo galgaduud ay ku jiraan gacanta kooxaha malaguudka ah sidaa darteed si gobolka u la-o mid dhammaantiis ku jira gacanta dowlad goboleedka galmudug waxaan dowladda saari doonaa xina shaqeyn doonaa xareyn iyo habeen iyo maalinba sidii loo xoreyn lahaa deegaanada weli harsan gacanta argagixiso midan gudoomiyamidanayaal waxaa mudan in guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada galguduud ama galmudug ay xareeyeen muddadii lasoo dhaafay falal dhaqan xumi ah oo ku salaysan sicaddawaadina taasoo sumcaddii soomaaliya guud ahaan caalamka kulha gaar ahaan deegaanka galmudugna uu ku lahaa shacabka soomaaliya guyadiisa dhaawacday sidaa daraaddeed waxaan ka shaqeyn doonaa sidii falalkaas bula-an ee bilcaddawaadnimada loola biriir lahaa dhalinyarada falalkaas caadaysatayna loogu abuuri lahaa xirkado shaqo oo ay ku bedeshaan dhaqan xumadaas ayaga ah waxaan oola degdega ku qaasi doonaa dabadtirka isdaawooyinka sharci darrada ah oo yaalla goobaha kala duwan ee deegaanka waxaan maalinkiina qaadi doonaa ololo wacyigelin oo lagu taageerayo siyidda amniga anigoo ku doorgelin doona dhammaan qaybaha bulshada oo ugu horeeyaan oda dhaqameedyada fanaaniinta iyo dhammaan dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha bulshada oo ugu cilmaadiinka inan gudoominayaal haddii aynan ilaalin ku dhaqanka xeerka iyo sharciga oo aanan abuurin nidaam darto ay dadku siin yihiin way nagu adkaanaysaa inaan abuurno nabadgelyo iyo xasilooni ay dadkana ku naaloodaan sidaas daraaddeed dhismaha hay-adaha darsoorka waxay garab socon doonaan dhismaha hay-adaha amni nambar labo dhismaha hay-adaha maamul ee maamulka dowladeed sidan gudoomiyadayaal ay marweyey sidaa ay soontihiin qaaxadda noo dhisnay qaybihii ugu muhiimsanaa ee maamulka dowladgoboleedka galmudug ay ugu horeeyaan dhismaha baarlamaanka galmudug waxaa muddada markadhab dadkiina siisaan xooga saari doonaa sidii loo dhamaystiri lahaa maamulka inta ka dhiman hay-adaha dawliga ee maamulka goboleed galmudug ay ugu horeeyaan xukuumadii oo ah hay-adii fulinta garasoorkii iyo dhammaan hay-adihii kala duwnaa waxaan si kumeel gaar ah maamulada gobolada iyo degmooyinka aan uguusii isdiidi doonaan oo usiixeyn doona maamulada hadda jiro si aan u diyaariyo qaab doorasho ay ku imaan doonaan maamulada maamulada gobolada iyo degmooyinka saddex sida heshiisiinka haddii la ii doorto waxaan ka dharaynayaa in ay dowlad goboleedka ka hirgasho sida heshiisiin xun ah oo heer kasta ah waxaan mas-uuliyadooda aadi doonaa sidii loo heli lahaa qaabkii aan kaga dharayn lahaa dharayn lahayn sidaynu wadajir uga shaqayn lahayn iibsiga hadafkaasi waxaana si degdega u abuuri doonaa golad guurti oo ka shaqeeya iyo heshiisiinta nabadeynta iyo walaaleynta darkeena nambar afar intaan nambar afar gudin waxaan xooga saari doonaa si nabadeed in walaalaheen ahlu sunna waljamaaca oo run ahaanti abaal weyn ku leh shacabka iyo u degan deegaanada isgalmiyi sidii degan nabadeed aan ugu sugin lahaa aanan maaragtay gacanta ugu haasin lahaa maamulka aan isin doonana aan uga soo qaybgelin lahaa anigoo arrintaasi geed sare geed dheer iyo geed gaaran inta u turi doono nambar afar horumarinta adeega bulshada sidan wada ogsoon nahay adeega bulshada waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini aadamka gaar ahaan dhinacyada biyaha caafimaadka iyo waxbarashada sidaa daraaddeed anigoo khibrad dheer u leh arrinta ayada ah waxaan xooga saari doonaa sidii deegaanada iyo isdirigelin ee mujalligin loolaga qabsiri lahaa adeegyada aasaasiga ah ee bulshadeena u baahan tahay ee waxbarashada caafimaadka biyaha iyo xanaaneynta hooyada iyo dhalanka number shan ismaha kaabayaasha dhaqaale si aan u gaarno si aan u gaarno maamul dhamaystiran aan u helno dhaqaalihii aan maamulkaasi ku wada lahayn waxaan diiradda saari doonaa in maamulkeyga uu ku shaqeeyo habka la yidhaahdo isku tashiga si arrintaas loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah inaan u howlgalno sida ugu dhaqsiyaha badan sida loo heli lahaa ilo dhaqaale oo dameeni karta baahida aasaasiga ah ee dowladgoboleedka galmudug waxaan si degdeg ah uga howlgeli doonaa sida loo heli lahaa deked daboosha baahiyada aasaasiga ah ee dhaqaale ee maamul goboleedka galmudug erabeero iyo ilo dhaqaale oo kale waxaan ka shaqayn doonaa sidii sihisan loogu ururin lahaa canshuurta loona bedeli lahaa nidaam dhaqaale oo ku salaysan isla xisaabtan iyo isnaan waxaan la daruuri doonaa musumaasuqa mid kasta uu yahay anigoo abuuri doona hayado iyo maaragtay xafiisyo u kaafaysan dabagalka iyo ciribtirka musumaasuqa number lix khayraadka dabiiciga waxaa goboladeena eegaada khayraad badan oo dabiici ah aan noqoto kuwo badda ku jira kuwo dhulka gudihiisa ah oo ay beeraha ka mid yihiin waxaa kaloo qani ku nahay macaadin iyo khayraad kale oo aasaasi ah haddii la ii doorto waxaan culayska saari doonaa laba arrimood kow inaan dardar geliyo hormuudla ka noqdo sidii loo heli lahaa qaab sharci oo saamixaysi oo udhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaasoo dowladda saari doona waxsoosaarka khayraadka dalka maxaa yeele sida wada islantihiin khayraadka dalku waa khayraad ummadda dhan ee wada leedahay qaranka soomaaliyeedna iyo wadalee meel kasta ku jiro haddii marka aan leelin heshiis ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladgoboleedyada oo diiradda saaraya sidee looga faa'idaysanayaa khayraadkaas isaga ah aad bay noogu adkaanaysa inaan khayraadka soo saarno saa daraaddeed hormuud ayaan ka noqon doonaa insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan xooga saari doonaa xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka waxaan aad xooga saari doonaa inaan xiriirka la yeelano dowladda dhexe soomaaliya si aan uga faa'iidaysano sharciyadooda iyo awoodooda si aan uga faa'iidaysano sidoo kale waxaan xiriir kula la yeelan doonaa dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa deriskeenna ah oo aan mar walba kula shaqayn doono kula aan dhaqmi doono nabad xasilooni iyo degenaansho